الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay aayadda qur-aanka ah ee ilaahay inoo soo sheekhu inoogu soo qaatay walihaada qaala allahu sidaa daraaddeed maadaama waa uu yahay ilaahay yacni hadalkiisu iyo waxa uu inoo sheegayaa mid ku dhisan aqoon mid ku dhisan run mid qaab wanaagsan ilaahay wuxuu sheegaya u cabiro rusushiisuna ay yihiin kuwa oo run sheegaya oo runna loogu warramay iyadoo si ay garab marsay inay khilaafsan yihiin kuwa iska odhanaya ee ilaahay markay ka hadlayaan waxaanay garanaynin iska odhanaya sidaa darteed ayaa qaala allahu ilaahay wuxuu uhi subxaana rabbika rabbigaa nashanaantiisa macnaa rabbigaa ayaa ka nasahan oo ka fog rabbilcizati ilaahay cizada u saaxiibka ahaayee qalabada iyo awoodda iyo qahridda u saaxiibka ahaa ayaa ka nasaan camaa yasifuuna waxa ay ku sifaynayaan ee ay ku tilmaamayaan nimanka gaaladaahi ilaahay baa ka nasahan wasalaamu nabadgelyana cala almursaliina rusushii uu diray korkooda ha ahaato walxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay rabbialcaalamiina uunka rabbigooda ahaa haddaba fasabaxa nafsahu ilaahay nafdiisa ayuu ka nasahay oo uu ka dheereeyey camaa wasafahu bihi waxay ku sifeeyeenay ku tilmaameen almukhaalifuuna kuwa khilaafsan lirusuli rusushii ilaahay uu soo diray kuwa khilaafsani waxay ku sifeeyeen buu nafdiisa ilaahay ka nasahay ayuu ka dheereeyey wasallama ilaahay waa salaamay cala almursaliina rusushii la diray waa lisalaamati maa shay badqabkii awgeed ayuu u salaamayaa qaaluuhu ay yidhaahdeena ilaahay ka sheegeen inuu ka badbaaday min anaqsi dhinnaan walcaybi iyo ceeb inuu ka nasahnaaday oo uu ka badbaaday awgeed baa iyagana u salaamayaa yacnii aayaddan unbuu markaa arrimahan ay ka hadlayso uu sheekhu halkan inooga hadlayaayo wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu ka nasahay nafdiisa oo uu ka dheereeyey waxa ay ku sifaynayaan ay ku tilmaamayaan rususha kuwa khilaafay waxaan u salaamay ilaahay aayaddan mursaliintii iyo rusushuu diray muxuu salaamayaa waxay yidhaahdeen ee ilaahay ay xaggiisa ka yidhaahdeen ay ka sheegeen ayaa wuxuu ka badbaaday naqsi iyo dhinaansho waxa uu ka badbaaday ceeb ayuu ka badbaaday saa daraaddeed ayaa ilaahay sidaa u yidhi fasabaxa ilaahay waa nasahay oo xumaan buu ka dheriyay nafsahu nafdiisa wuxuu ka nasahay camaa kii wasafaw bihi ay ku sifeeyeen ay ku tilmaameen almukhaalifuuna lirusuli rususha kuwii khilaafay wasallama waa salaamay cala almursaliina mursaliintii la dirayna waa salaamay muxuu salaamay waa lisalaamati maa shay ka badbaadiddii iyo ka nabadgeliddii qaaluuhu ay yidhaahdeen ee ilaahay ay ka sheegeen baa wuxuu ka nabadgalay min annaqsi dhinnaan iyo walcaybe cayb ayuu ka nabadgalayoo sidaa daraaddeed ayuu markaa ilaahay u salaamayaayo waxay ilaahay ka sheegeen ee ay nooga sheegeenna wax markaa nuqsaan iyo meel ka dhac iyo ceeb ilaahay ku amaaha wa huwa ilaahay subxaanahu nasahnaayeoo xuma ka hufnaaye qad jamaca waxa uu kulmiyey fii maa kii wasafa uu ku sifeeyey oo wasamaa bihi uu ku magacaabay nafsahu nafdiisa bayna nafyi diididiyo walihbaati sugid labadaas ayuu ka dhexaysiiyey waxaanu inoo sheegayaa sheekhu waa hordhacyo lagaba maarmaan ay tahay aayaadka iyo axaadiida faraha badan ee uu istabagelin doono waa qawaaciddii lagu maamulayey ee lagu fahmayey weeyaan marka wuxuu leeyahay sheekhu yacnii ilaahayna sahnaaye waxa uu ku kulmiyey waxanuu nafdiisa ilaahay ku sifaynayo nafdiisa uu ku magacaabayo waxa uu ku sifeeyey nafyi iyo isbaat ayuu ku kulmiyey nafyi oo ah waxa liyaaliya wixii xumaa ee nuqsaan iyo dhinaanshaha ilaahay nafdiisa inuu ka nasahay ka dheereeyey waxa liyaaliya wixii dhammaystir iyo wanaag tilmaamayana inuu ilaahay nafdiisa uu u sugay markaa sifooyinka ilaahay labadaa qaybood ayay u qaybsamaan qaar waxaa la yidhaahdaa sifaat musbata sifooyin la sugay asifaat hubutiya baa la yidhaahdaa qaarna waxaa la yidhahda sifaat manfiya waa sifooyin la diiday ama asifaat salbiya na waa la yidhahdaa inkastoo culimada qaarkood ereygaa salbi ay diideen oo yidhaahdeen manfiya ayaa ka wanaagsan in la yidhaahdo waxaa liyaaliya wuxuu ilaahay nafdiisa u sugaynaa waa sifooyin kamaal iyo dhammaystiran tusinaya wax nuqsaani kuma sugna weji wejiyaalka ka midana wax nuqsaanahoo ku sugani ma jiro idan markaa wuxuu ilaahay isku sugay waa isku sifeeye waa in loo sugaa wixii ilaahay uu iska dheereeyeyna waa in laga dheereeyaa wuxuu ilaahay isku sifeeyena waa wax dhammaystiran ku sugan tamhiil iyo u ekaansho uu u ekaadiyo inuu la mid muuqdo khalqigiisana kuma sugna markaa nafyi iyo isbaat ayaa ilaahay uu ku kulmiyey ahlusunna waljamaacana ilaahay waxay ku sifaynayeen wuxuu nafdiisa ku sifeeyey iyo wuxuu rasuulkiisa markaa ku sifeeyey haddii markaas wuxuu isu sugaya ay tahay iyo haddii wuxuu iska reebaya ay tahayba haddaba nafyiga iyo isbaatku xagga aayaadka iyo xagga asmaada iyo xagga sifaadka mujmal iyo mufasal buu kala leeyahay mid weeyaane nafyi mujmalah oo duuduuban waa ku sifeeyey nafdiisa oo yacni waxa weeye ilaahay nafdiisa wuxuu ka nasahay oo uu ka nafiyey waxa liyaaliyo wixii dhammaystirankiisa iyo kamaalkiisa ka soo horjeeda ee caabiyo nuqsaamo ah ilaahay laysa ka milihi shay-un isaga oo kale waxna maahaba ilaahay yidhi hal taclamu lahu samiyan mid la siman miyaad ogtahay ama magaciisa oo kale leh subxaana rabbika rabi alcizati camaa yasifuun waxay ku sifaynayaan baa ilaahay ka nasahayin waxa weeye waa nafyi mujmala nafyi iyo diidna tafsiirahoo la kala saaray baa jira oo ilaahay wuxuu ka nasahayaa nafdiisa wax kastoo markaa ceeb iyo nuqsaan leh wuxuu ka nasahayaa inay cidi dhashay wuxuu ka nasahayaa inuu wax dhalay waxa uu ka nasahayaa oo uu ka nafinayaa inuu shariig iyo cid ku lamaan leeyahay xaas inuu leeyahay mid la mida inuu leeyahay jahli iyo aqoon darra inay markaa ku sugan yahay cajzi iyo tabardarraan baadi iyo lumid ilow hurdo lulo waxaa la yaaliya waxaasoo dhanna si markaa mufasala ayaa ilaahay uu nafdiisa ugu diiday xagga isbaatkana ayadana isbaat mutlaqa iyo sugid wixii wanaagsanaayo dhan loo sugayo oo ijmaala ilaahay waa leeyahay oo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahadoo dhami ilaahay bay u sugnaatay caalamiinta rabbigooda aha walahu lmahalu laclaa masalka sare ilaahay isaga ayuu u sugnaaday ka tafsiilka ahina waxa weeye in yacnii ismi kasta iyo sifo kasta oo markaa ku soo arortay kitaabka iyo sunnaha markaa ilaahay loo sugo laa nuxsii hanaa'an calayka anta kama asnayta calaa nafsik ducada ku jiray si aad nafdaada u ammaantay ayaad ilaahay oo ku sugan tahay as'aluka bikulli ismin huwa laka magac kastoo adiga ku sugnaaday baan kugu weydiisanayaa buu nebigu odhan jiray oo nafdaada aad ku magacowday ama kitaabkaaga aad ku soo dejisay ama cid khalqigaaga ka mida aad bartay ama aad kula gaar noqotay cilmulqeybka agtaada wa huwa ilaahay subxaanahu nasaanaaye qad jamaca waxa uu ku jamciyey fii ma kii wasafa nafsahu oo wasamaa bihi nafsahu nafdiisa uu ku sifeeyey uu ku magacaabay bayna nafyi diidmo oo wixii xumaayoo dhan isu diiday war isbaati iyo sugid wixii wanaagsanaayo dhanna ilaahay uu naftiisa u sugay oo falaa cuduula mar haddaynu sidaan nidhi weecasho iyo kaleexasho ugumay sugnaanin liahlisunnati waaljamaaca kuwii sunnaha nebiga u ehelka ahaa jamaacada iyo wadajirka u ehelka ahaa uma sugnaanin weecasho camaa kii ay ka weecdaan jaa'a bihi lmursaluuna rusushii la diray ay la yimaadeen maxaanay uga weecanaynin fa innahu siraatu lmustaqiim waa jidhkii toosnaa siraatu aladiina kuwii jidkooda weeye ancama allaahu calayhim ilaahay u nicmeeye min annebiyiina nebiyadii ka ahaaday waasidiiqiina kuwii runbadanayaasha ka ahaaday washuhadaai shuhadadii iyo kuwii diinta u dhintay ka ahaaday waasaalixiina iyo kuwii wanaagsanaa macnaha wuxuu halka sheekhu leeyahay maadaama uu yahay waxay rusushu la yimaadeen uu yahay xaqii ay waajibka ahayd in la raaco maadaama oo yihiin kuwa run looga warramay maadaama oo yihiin kuwa run sheegay oo been ka nasahan waxay ilaahay markaa ku sifaynayaanna wax isagu markaa u sheegay uu yahay weecasho iyo geesmarid iyo baalmaridi uma sugnaanin dadka sunnaha u ehelka ah ee sunnaha nebiga sala allahu calay w slam hayste ehelka u ah jamaacada iyo wadajirka ehelka u ah kuwa iyaga weecasha uma sugnaanna ay ka weecdaan waxay rusushu ay la yimaadeen yacni waxaanay tusinaysaa sida ay raacitaankoodu u dhammaystiran yahay tamaaman markaa wixii ay rusushu la yimaadeen bay haystaan waxaanay odhanayaan samicnaa wa aacnaa waa maqalay oo waa adeecnay xagga axkaamta waxay odhanayaan samicnaa wasadaqnaa waa maqalay oo waa rumaynay xagga akhbaarta iyo wararkana sidaasay markaas odhanayaan ahlu sunna waljamaaca kama weecanayaan wixii ay mursaliinta iyo rusushu la yimaadeen maxaanay uga weecanaynin waxaanay uga weecanaynin dee waa jidkii toosnaa in rususha waddadoodii la maro waxa weeye jidhkii toosnaa adduunyada ku toosnaa ee markaas aan wax qalloocahi aanu ku jirin ee jannada markaas lagu gelayay weeyaan waa jidhkii toosnaa waa jidh weliba ay dadkii fiicnaayoo dhammi qaadeen waa jidhka kuwii ilaahay u nicmeeyey oo kuwa ilaahay u nicmeeyeyna waa iyo waxa weeyaan nebiyadii ilaahay uu waxyooday ee uga warramay kuwaa jidkii ay mareen weeye waa sidiiqiintii jidkooda sidiiqiin waa sidiiq ayaa sidiiqiin lagu jamciyey sidiiq waa faciilo waxa weeye waa runbadane waxa weeye kuwii ka run sheegay caqiidadoodii waxay rumaysan yihiin ee ilaahay u khaalis yeelay waa kuwii ka run sheegay hadalkooda iyo waxay odhanayaan ee wax markaa jira mooyaane waaqica waafaqsan mooye wax kale aan odhanin hadday nafdooda waxa ay odhanayaan iyo hadday waxay cid kale ka odhanayaan oy ka sheegayaan midkay doontaba ha ahaatee waa kuwa ka run sheegay ficilka iyo waxay samaynayaan ee afcaashooda ay tahy mid waafaqsan wuxuu nabigu sala allahu calayhi wasalam la yimi idan markaa waa sidiiqiintu waa kuwa ku run sheegay caqiidadooda oo yacni ikhlaaskooda iyo iraadadoodaba iyo muctaqadkoodaba kuwa markaas ka run sheegi weye odhaahdooda ka run sheegi weye ficilkooda ka run sheegi weye waxaana sidiiq ugu fadli badan abubakar sidiiq isaga ayaa ummadan nebigeeda dabadeed ugu fadli badan sidiiqnimaduna dumarkuna waa yeeshaan ragguna waa yeeshaan waummuhu sidiiqa asidiiqa bintu sidiiq yacnii tii runbadan adee runbadanuhu u dhalay ayaa caaisho markaa la odhan jiray markaa jidkay mareen weeye sidiiqiintaasi iyo washuhadaa shuhadadu kay mareen shuhadaduna waa kuwa iyagoo u dagaalamaya ilaahay diintiisu kor ha noqoto kelimadda ilaahay kor ha noqoto kuwaa ku dhintay weeye ayaa shuhada la yidhaahdaa waa waddadii ay mareen saalixiintu waddadii ay mareen weeye saalixiinta waxaa la yidhaahdaa dadka xaqa ilaahayna ka soo baxay xaqa addoommadu ku leeyihiinna ka soo baxay ayaa la yidhaahdaa oo noocyadan oo dhan waana wada koobsanayaan xagga martabadana waa kaga hooseeya oo ambiyadu saalixiin weeye sidiiqiinku saalixiin weeye kuwa wanaagsan shuhadadu saalixiin weeye markaa caam khaas lagu cadfay ayuu markaas ka dhigan yahay waana si aayadda qur-aanka aayada kale ay tilmaamaysay waman yutic illaha warasuula faulaaika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin ilaahay wuxuu leeyahy kaaliya rasuulkiisa adeeca waxa ay kuwaasi la mac noqonayaanay la jirayaan kuwa ilaahay u nimceeyey ee fadliga iyo ixsaanka weyn ilaahay uu siiyey oo nebiyadii iyo sidiiqiintii iyo shuhadadii iyo saalixiintii ah nicmaduna waa fadli kasta iyo ixsaan kasta oo ilaahay xaggiisa ka yimi oo addoommadiisa ugu nicmeeyey markaa nicmo caama iyo nimco khaasa labadaba waa leedahay nimcada caamkaahi mumin iyo gaalbatay haystaan ayaa la yidhaahdaa waayo waxa liyaaliya waxaa jidhka qofka bini-aadmigahay uu ku qumayo waa nicmo ilaahay uu inoogu nicmeeyo addoommadiisa oo gaal iyo islaamba gaadhaya nimcana waa nimco khaasa oo waa taa diintu ay ku hagaagayso ee rumaynta ilaahaya ee aqoonta ee camalka saalixaa taasina muuminiinta ayay markaa gaar ku tahay nicmadaa khaaska mid ka sii khaasan ayaa jirta oo ilaahay markaas uu nebiyada markaas ugu nimceeyey waanzala allahu calayka alkitaaba walxikmata wacallamaka maa lam takun taclam wakaana fadlu llahi calayka cadiima ilaahay fadli dheeraadaho weyn ayuu u sifeeye ayuu u tilmaamay falaa cuduula weecasho liahlisunnati waljamaacati uma sugnaanin ay ka weecdaan camaa kii jaa bihi lmursaluuna rusushii la diray ay la yimaadeen maxaanay uga weecanayneen fa innahu siraatu lmustaqiim waa jidkii toosnaa siraatuladiina kuwii jidhkooda weeye ancama allaahu calayhim ilaahay u nicmeeyey oo min annabiyiina nebiyadii ah wasidiiqiina runbadanayaashii ah washuhadaai kuwii shuhadae diinta u shaydaya wasaalixiina iyo kuwii wanaagsanaa ah haddaba halkaa laga bilaabo wuxuu isu keen dabagelinayaa aayaad fara badan oo tilmaamaya ilaahay sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa oo aynu mid walba aynu tilmaami doonno markaynu marayno waqad dakhala waxa galay fii hadihi ljumlati jumladan iyo hadalkan aan soo sheegnay waxa galay maa kii wasafa allahu bihi nafsahu ilaahay nafdiisa uu ku sifeeyey fii suurati likhlaas suuraddaa suuratu likhlaas la yidhaahdo ee qul huwa allaha wuxuu ilaahay nafdiisa ku sifeeyey ayaa soo galay hadalkan allatii suuratu likhlaas taasoo tacdilu u dhigmaysa hulusa alqur'aani qur-aanka saddex meelood marka loo qaybiyo meel u dhigmaysa xaysu yaquulu meesha ilaahay uu leeyahay qul waxaa tia nebi maxamedow huwa isagu allaahu alle axadun mid kelia weeye allaahu ilaahay assamadu ka samadkaa ee sayidnimadiisu ay markaa yacni dhammayska tirantay ee kaaftoon ee aan isagu cidnaba u baahnayn ee loo baahan yahay weeye lam yelid ilaahay ma dhalin walam yuulad lama dhalin walam yakun lahu umana ahaanin kufuan mid u qalma axadun qofna iyo cid ilaahay u qalantaa ma jirto waxa uu sheekhu yidhi waqad dakhala fii hadihi ljumla jumladan waxa soo galay jumladdaa lababa way u celiyeen mid weeyaane waxaan ilaahay uu ku sifeeyey ee uu ku magacaabay nafdiisa ee nafyiga iyo isbaatka uu ku kulmiyey ila waxaynu soo nidhi halkaa waqad jamaca wuxuu ilaahay ku kulmiyey fiimaa wasafa wasamaa bihi nafsahu wuxuu ilaahay ku sifeeyey ee uu ku magacaabay nafdiisa nafyi iyo isbaat ayaa ilaahay ku kulmiyey marka waxaa soo gelaya suurat likhlaas waxaa soo gelaya aayad ku soo ku xigta waxaa soo gelaya aayaad badan u istabagelin doono macnaha nafyigii iyo isbaatkii ilaahay sheegayey ee uu sheekhu inoo soo sheegay ee nafyigii iyo isbaatkii aayaadkiisu yacni sifooyinkiisu ay ka koobnaayeen suuraddan ayaa ka mid a waxay sheegayso waxaa kaloo la yidhi waqad dakhala fii hadihi aljumla waxaa looga jeedaa wixii inoo soo horo maray ee ahaa ahlusunna waljamaaca inay ilaahay ku sifeeyaan wuxuu nafdiisa ku sifeeyey iyo wuxuu rasuulkiisu ku sifeeyey ayaga oo aan weecinaynin ayagoon diidaynin ayaga oo aan markaa kala mid dhigaynin kuwa khalqiga ayagoon kala mid dhigaynin inay rumaynayaan taa waxaa soo gelaya wuxuu ilaahay nafdiisa ku sifeeyey fii suurati likhlaas suurat likhlaas waa suuradda qul huwa allah aynu nidhaahno ikhlaasna waxaa loogu magacaabay oo shayga markaa saafinimadiisa ah yacni waxay markaas ka hadlaysaa yacni ilaahay keliyeelkiisii oo shirki iyo wasaniyad ka badqaba oo ka badbaaday bay ka hadlaysaa sidaa daraaddeed ayaa ikhlaas loogu magacaabay suurat likhlaas ama ilaahay bay markaa ikhla in loo khaalis yeelo ayay ka hadlaysaa waxaanuu yidhi taasoo u dhigantaa ulu alqur'aan qur-aanka saddex meeloodoo meel ayay u dhigantaa xaggay uga dhigantaa waxay uga dhigantaa xagga jasaaga iyo abaalmarinta laakiin xagga isaaga iyo gudidda iyo inay kaaga filaato qur-aankii kale uma dhiganto nabigeenna sala allahu calayhi wasalam ayaana inoo sheegay xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan wuxuu yidhi nebigu isagoo asxaabtiisa la hadlaya midkiin miyuu ka caajizayaa inuu akhriyo ulus alqur'aani fii leyla qur'aanka oo saddex meeloodoo qaybiye meel inuu akhriyo habeen miyuu ka caajizayaa oo waa sidee bay dheh rasuul allow wuxuu idhi allaahu axad allaahu samad tacdilu ulus alqur'aan suuradda ay ku yimaadeen ereyadaasi waxay u dhigantaa qur-aanka oo saddex meelood loo qaybiyey meel bay u dhigantaa macnaha waxaanay uga dhigantaa xagga abaalmarinta laakiin xagga kaga filaanshaha oo qur-aankii kale kaaga filaanaysaa macnaheedu maaha haddaad tidhaahdo un saddex jeer baan qulwalla akhriyaya dabeetana qur-aankii waan khatimay oo waan dhameeyey maya kaagama filla xaggaa oo ijzaa uguma filan laakiin jazaagay ugu filan tahay xagga abaalmarintay kaaga filan tahay oo ay saddex meeloodoo meel noqonaysaa laakiin xagga gudidda kama gudayso oo siday ugu dhigantaa haddaba qur-aankoo saddex meelood loo qaybiyey meel ahaan waxaa la yidhi qur-aanku wuxuu ka hadlaa saddex arrimood mabaaxista qur-aanku ilaahay nafdiisa waa kaga warramaa makhluuqaadkana ilaahay waa kaga warramaa axkaamna ilaahay waa kaga warramaa iyo xugunno wax la faraya iyo wax loo diidayo dadkiisa markaa warkii ilaahay laga warramayey ama tawxiidkii iyo keliyeelkii ilaahay la keliyeelayey suuraddanaa ka hadlaysa qul huwa allaahu axad oo ayadu saddexdaa arrimood ee ama tawxiidka iyo ilaahay keliyeelkiisa ama ka waranka ilaahaya ayay suuraddani ka hadlaysaan oy gaar uga hadlaysaa midna waa qisas iyo akhbaar laga warramo ummadihii horee tegey iyo waxa markaas dhacaya wixii hore u dhacay waxa hadda dhacaya waxa soo socday dhacaya iyo axkaam ama awaamir iyo nawaahi wax la farayo wax la diidayo markaa sidaa daraaddeed ayay u noqotay sulus alqur'aan haddaba u noqo ilaahay wuxuu yidhi qul huwa allaahu axad waxaa la yidhi waxay ku soo degtay aayaddu niman mushrikiina baa rasuulka ku yidhi rabbigaa noo sifee oo bal sifada iyo tilmaamaha uu leeyahay rabbigaagu noo sheeg markaasaa aayadan ilaahay uu ku soo dejiyey sida imaamu axmed isagana uu warinayo waxaa kaloo fii musnadihi ubay ibnu kacab laga warinaya inay mushrikiintu yidhahdeen bal rabbiga u abtiri inay yidhaahdeen markaasay aayaddani ku soo degtay markaa sifadii ilaahay iyo abtirsiintii ilaahayba suuraddan ayay ka hadla ayay ku sugayaan oo ilaahay kaga hadlay waxaanuu yidhi qul waxaa taa nebi maxamedow idan waa hadal ilaahay qur'aanku taasaa ku tusinaysaa hadal jibriil leeyahayna maa hadal nebi maxamed leeyahayna maa xikaayo iyo cibaaro say qolyo kale yidhahdeen midna maa waayo ilaahay baa kula hadlayo qul waxaad tidhaahdaa dhabaala leeyihi huwa isagu kaa ay weydiinaysaani allaahu alle macnaha kaa macbuudkaah isaga la caabudaye axadun mid keli ah weeye mid keli ah weeye oo daatadiisa iyo nafdiisu ay keli tahay sifaadkiisu mid ay keli yihiin weeye afcaashiisu keli mid ku aweeye marka allaahu ilaahay waxaa tidhaha huwa isagu ka ay weydiinaysaan allaahu alle axadun mid keli a weeye mutawaxid ku ah wuxuu gaarka la yahay daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisa allaahu ilaahay asamadu waa ka samadka ah samadka waxay dhahaan waxyaalo badan bay ku fasiraan waxaase isku fuuqsanaya waa sayidka dhammaystirmay sayidnimadiisa ku dhammaystirmay macnaha waxa weeye ilaaha kaamilka iyo dhammaystiranka kule awooddiisa xikmaddiisa cisadiisa sifaadkiisa yacnii ka dhammayska tiran weeye ka weyn ee weynidiisa ku dhammaystirmay weye ka dulqaadkale dulqaadkiisa ku dhammaystirmay weye ka qaniga ah ee markaa deertoon weeye ka aan markaa cid u baahnayn weeye ka isaga loo baahan yahay weeye sabad macnayaashaasoo dhan ayuu koobsanayaayo sifaadka ilaahay ee sifaatulkamaalka oo dhan ayuu koobsanaya allaahu samad ilaahay ka sayidka ah ee dhammayska tiran weeye ee aan baahnayn ee isaga loo baahan yahay lam yelid ma dhalin ilaahay mar haddaynu nidhi isagu ka kelidaa weeye ka sanadkaa mar haddaynu nidhi weeye dhammayska tiran een baahnayna isaga loo baahan yahay samadnimadiisa iyo waxdaaniyadiisa saadalkale adkeynaya ilaahay ma dhalin maxaa yeelay dhalid maxaa iyo ilmo loogu baahdaa inuu kuu shaqeeyo inuu ku nafaqeeyo inay tafiiri kaa hadho in marka aad hadhow gabowdo inuu ku garab galo ilaahay uma baahna waxaasoo dhan ilaahay uma baahna walam yulad lamana dhalin oo haddii la dhali lahaa dee cid dhashay ayaa markaa ka horrayn lahayd ilaahayna ka horreeyey een wax ka horreeyey jirin weeye ka khaaliqa abuuraya waxaa ka soo hadhayla ay makhluuqa yihiin weeye see markaas loo dhalay ilaahay ma dhalin oo ilmo ma leh lamana dhalin walam yakun lahu kufuan ama kufuwan midna ma ahani mid walam yakun lahu kufuwan mid u dhigma ma ahani axadun midna cid u dhiganta oo ilaahay kufu ah oo u qalantaana ma jirto sifaadkiisa markaa cid ugu qalanto oo ugu dhigantaana ma jirto halka suuradda maxaa ilaahay markaa isugu sifeeyey saddex sifo oo ilaahay uu isu sugayo iyo saddexuu ilaahay iska nafinayo mid waa inay sifooyinka hubuutiga ah allah ilaahnimo iyo inuu yahay isagu ka cibaado mutay oo allah ayaynu ka qaadanaynaa axad axadiya iyo kelinnimo ayay tilmaamaysaa sifada asamad samadiyo iyo dhammaystiran iyo in isaga loo baahan yahay cid u baahan yahay inaanay jirin saddexdaa sifo ilaahay nafdiisa ku sifeeyey saddex sifona ilaahay nafdiisa waa ka reebay inaanu dhalin inaan la dhalin cid u dhalanta oo ilaahay u dhigantaana inaanay jirin sidaasaa markaa sifooyinka ilaahay iyo wuxuu nafdiisa ku sifeeyey nafyiga iyo ibaatkaas ay markaa uga kulansan yihiin wixii wanaagsanaayo ilaahay isu sugayo iyo wixii markaas xumaayoo ilaahay isu diidayo idan markaa waddadii aynu soo tilmaannay ayaad marinaysaa sifooyinka ilaahay waa inaanad taxriifinood weecinooda macno kalea looga jeedaa waa inaanad tacdiilninoo diidinooda odhan nama jiraan waa inaad takiifininoo kayfiye iyo qaab aanad u samaynin adigu aada maskaxdaada ka keenayso waa inaanad tamhiilinin oo aanad kala mid dhigin sifada ilaahay isku simeeyey sifaadka khalqiga inaanad kala mid dhigin halkii baad marinaysaa waqad dakhala waxaa galay fii haadihi اljumlati jumladan aan soo sheegnay waxaa galay oo ah ahlusunna waljamaca inay ilaahay ku sifaynaya wuxuu nafdiisa ku sifeeyey iyo wuxuu rasuulkiisa ku sifeeyey ama waxaanu ilaahay nafdiisa ku sifeeyey ku magacaabay inuu nafyi iyo isbaat ku kulmiyey waxa soo galay maa kii wasafa allahu bihi nafsahu ilaahay nafdiisa uu ku sifeeyey fii suurati alikhlaas allatii taasoo tacdilu udhigata ulus alqur'aan xaysu yaquulu meeshuu ilaahay leeyahay qul waxaa tidhaha huwa ilaahay allahu alle axadun mid keliya wey allahu ilaahay assamadu ka sanadkaahee isagu sayidka dhammayska tirana een baahnayne loo baahan yahay wey lam yalid ma dhalin walam yulad lamana dhalin walam yakun lahu mana ahaanin axadun axadda kufuan mid u dhigma axadna ma ahaanin wamaa kiibaa soo galay isna wasafa bihi nafsahu nafdiisa ilaahay ku sifeeyey fii acdami aayatin aayata ugu weyn fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa xaysu yaquulu meesha ilaahay uu leeyahay allaahu alle laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane alxayu ilaahay ka nool weeye alqayuumu ka nafdiisa u taagan ee hagaajinta iyo maamulka khalqigiisa u taagan weeye laa ta'khuduhu ilaahay qaban mayso sinatun lulo walaa nawmun iyo hurda toona lahu waxa u sugnaaday ilaahay maa fi samaawaati wamaa fi lardi samaawaadiyo dhul waxa ku sugan oo dhammi isaga ayay u sugnaadeen man da ladii waa keeka yashfacu ergeynaya cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnihi ilaahay idankiisa iyo ogolaanshihiisa mooyaane yaclamu ilaahay wuxuu ogiyey maa bayna aydiihim khalqiga waxa ka horeeya wamaa khalfahum iyo waxa ka dambeeya walaa yuxiituuna ma koobayaan bishayin wax min cilmihi ilaahay cilmigiisa ka mida ilaa bimaa shaaa wuxuu ilaahay doono mooyaane ogeysiye mooyaane waasica waa qaaday oo waa u waasic noqday kursiyuhu ilaahay kursigiisu asamaawaati samooyinka waalarda iyo dhulka walaa ya-uuduhu ilaahay cuslayn maayo xifduhumaa samaawaad iyo dhul ilaalintoodu wa huwa ilaahay alcaliyu ka sarreeyo weeye alcadiimu ilaahay ka weyn weeye waxauu sheekhu yidhi waxaa kale oo soo gelaya hadalkaa horeen soo sheegnay wuxuu ilaahay ku sifeeyey naftiisa aayadta ugu weyn qur-aanka dhexdiisa aayad qur-aanka ku jirta ta ugu weyni waatee waa aayadda loo yaqaano aayatulkursi nebi maxamed ayaanay ka sugnaatay nebigu ubay ibnu kacab sida xadiidka imaam muslim warinayo ayuu weydiiyey ayu aayatin fii kitaab illahi acdam aayadda kitaabka ilaahay ku suganay ugu weyn markaasaa wuxuu hi allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum aayaddaas weeyaan buuri markaasuu nebigu intuu laabtiisa dhirbaaxay ubay ibnu kacab uhi liyahdika alcilmu abaa mundir yani cilmigu ha ku galo waa ku tahliyadeeyey nebigu cilmigaa iyo aqoontaa inuu gartay aayadda ugu weyn qur-aanka suurata ugu weyn waa suurat alfaatixa aayadta ugu weyna waa aayat lkursi aayat lkursi macnaha weynidaasi markaa waxayna tusinaysaa qur'aanku inuu kala fadli badan yahay xagga ilaahay ku hadalkiisa iyo kalimaatinkiisa uu ilaahay ka yimi kuma kala fadli badno waa mid laakiin wuxuu ina tusinaya iyo mawduuca uu ka hadlayo ayuu ku kala fadli badan yahay suurat likhlaas oo ilaahay sifadiisii iyo tilmaantiisii ka hadlaysaa la mid ma aha suurat lmasad oo abulahab iyo islaamtiisa ka hadlaysaa xagga waxay ka hadlayaan isku mid ma aha laakiin xagga ilaahay kalimaatinkiisa waa isku mid xagga taasiirka iyo awoodda usluubka iskaga mid ma aha oo arrin mucaamalo iyo mid ka hadlaysa iyo mid aayaad kawniya ka hadlaysa ama yacni wax waaweyn oo dhici doona ka hadlaysa isku taasiir iyo raad ma aha markaa wuxuu ilaahay sifooyin badan ayaa ilaahay suuradda dhexdeeda isku sifeeyey waa midda koobaad ilahay wuxuu uhi allahu alle ka macbuudkaahi isaga la caabudo laa ilaaha illaa huwa waa nafyiga isbaatkii ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro illaa huwa isaga mooyaane uluuhiyadda iyo in la caabudo keligii ayaa mutay waa nafyi iyo isbaat alxayu alqayuum ilaahay ka nool weeye xay waa magac ilaahay uu leeyahay waana sifa ayaa ka soo baxaysa sifatu lxayaa ilaahay nolol inuu leeyahay nolol dhammaystiran nolosha ilaahay meelay ka soo bilaabatay meeloo la-aan iyo jirid la-aani kamay horreynin zawaal iyo dhammaansho iyo meesha ka bixid ka daba imanaysaana ma jirto ilaahay noloshaa dhammayska tiran buu leeyahay alqayuumu ilaahay ka qayuumka wey min alqiyaam qayuum waa facuul qayuum facyuul weeye faycuul waa siiqu mubaalaga qiyaam bay ka ahaatay alqayuum waxaa la yidhi ka nafdiisa u taagan ee cid walba ka maarmay ee wuxuu u baahan yahay aanay jirin alqayuum ka u taagan weeye wixii isaga ka soo hadhayba hagaajintooda iyo maamulidooda ilaahay ka u taagan weeye afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bimaa kasabat ka u taagan ee u qumaya naf kasta waxay kasbatay midaan sa ahayn miyuu la mid yahay alla weeye markaa ka nafdiisa u taagan ee wax baahi u cid u qabaanay jirin isagana loo baahan yahay ee khalqiga kalena isagu u taagan weeye waxaa la yidhi labada magac alxayu alqayuum waa ismullahi alacdam waa magaca ilaahay ee weyn ee nebigu inoo sheegay haddii lagu baryo ilaahay inuu ajiibayo yaa xayun yaa qayuum nebiguna wuxuu ahaa marka ay dhibi qabsato mid ilaah yaa xayun yaa qayuum raxmadkii astaqiis waxaana lagu sheegay saddex meelood qur-aanka allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum suurat alcimraan iyo wacanat lwujuuhu lilxayi alqayuumi waqad khaaba man xamala dulmaa markaa kamaal daati iyo kamaal suldaaniya baa labadaba ku jira alxay waa kamaal iyo dhammaystiran daati ah oo lafihiisa ilaahay qayuum waa mid suldaaniya iyo awoodeed oo wax walba inuu ku qumayo oo wax waliba ay isaga u baahan yihiin laa taakuduhu sinatun walaa noom mar haddaynu idhi ka u taagan naf ahaantiisa ee khalqigiisa u taagan weeye luba ilaahay qaban mayso walaa nomin hurdana qaban mayso sina waxaa la yidhaha lulada waxaan laguna garan waayin waa inaad hadalkana maqasho aanu fahmina inaad tira wani xali markaan sii seexanayay waxaasaa ka hadlaysan awal maxaa lahaydeen yani waad maqlaysaa laakiin ujeeddo alla ujeeddo uleyma garanaysa lula taasarana waana hordhaca hurdada ilaahay hurda ma qabato mana seexda ilaahay in allaha laa yanaam walaa yanbaqii lahu an yanaam waayo naftiisuu u taagan yahay khalqigiisuu taagan yahay hadduu seexdaa ma luloodo dee mid caajiisa oo markaas baahan weeye marka ilaahay nuqsaan bay ku tahay waana ka nasaanya ilaahay lula iyo hurd bini aadmiga laakiin kamaal bay u tahay hadduu seexan waayo qofka waxaa lagu tirinayaa qof xanuunsanaya lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi waxaa ilaahay u sugnaaday samaawaad iyo dhul waxa ku sugan oo dhan khalqan isagaa abuuray milkan isagaa leh isaga ayaa maamulayoy addoommo u yihiin markaa samaawaad iyo dhul waxa ku sugan oo dhan ee makhluuqaad ah malaa'ig iyo jin xayawaan iyo waxaan noolayn isaga ayay u sugnaadeen samaawaadka toddobada iyo dhulka markaa toddobada isagana sida axaadiisu inoo sheegtay man da aladii waa ka ka yashfacu ergeynaya cindahu agtiisa ilaa biidni ka ergeynaya agtiisa waa ka ilaahay oo ogolaado oo idma mooyaane macnaha cid ilaahay agtiisa ka ergeyn kartaa cid u ogolaaday mooye ma jirto weliba siday aayaadka kale inoo sheegeen waa inuu ciddan ergeynaysa iyo cidda loo ergeynaya war raali ka yahay walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa cid laga raali noqdaba cid kale u ergeyn maaya yowmaydin laa tanfacu shafaacatu ilaa man adina lahu raxmaan wa radiya lahu qowlaa ciduu ilaahay u fasaxay odhaahan uga raali noqday ayuunbaa ergeynaysaa ilaa min bacdi an yaadana liman yashaa wayarda intuu idmay ee cidda ergeynaysana u idmay kana raali noqday ka ergeynaya ka loo ergeynayo ayuunbaa agtiisa lagu ergeynay yacnii dad baa maanta iska yidhaahdiyo wadaadiya kutubbay ku qorantay dariiqatu fulaan iska qabso annagaa ku ergeynayna annagaa waxaan qabdoonna ku damaansiinayna ilahay wuxuu leeya yaa ergeynaya agtiisa ogolaansho oo ilaahay u ogolaaday mooyaane shafaacadana macnaa faa'iidadeedu ilaahay cidduu doono ayuu u ogolaanayaa inay ergeyso oo cidda uu raalli ka noqda inay u ergeyso si karaamo iyo maamuus iyo maqaam sare u gaadho sida nebiyullaahi maxamed oo kale yaclamu maa bayna aydihim wamaa khalfahum wuxuu og yahay uu alla la socdaa waxaa hortooda iyo waxaa dabadoodaba ah yaclamu maa bayna aydihim wamaa khalfahum yacnii khalqiga waxa hortooda ahee ku soo socda wamaa khalfahum iyo waxa ka dambeeyay soo dhaafeen ilaahay mid isaga la socda weeye oo aanay waxba ka qarsoonayn waktigii halkaasuu inagaga dhacay halkaas aynu kasii dhammaystiri doonaa haddii aan la yidhaahdo sabtida wabilaahi towfiiq